kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka saddexaad markaasaa sulaymaan bilaabay inuu gurigii rabbiga yeruusaalem ka dhiso oo ka duldhiso buur moriya oo ahayd meeshii rabbigu ugu muuqday aabihiis daawuud oo wuxuu wax ku diyaarshay meeshii daawud doortay oo ahayd meeshii wax lagu tumi jiray oo uu aarnaankii reer yabuus lahaa oo wuxuu dhismihii bilaabay sannadii afraad oo boqortooyadiisa bisheedii labaad maalinteedii labaad haddaba kan waa aasaaskii sulaymaan u dhigay dhismihii gurigayla oo dherarku markii cabbirkii hore lagu xisaabo wuxuu ahaa lixdan dhundhun oo ballaadhkiisuna wuxuu ahaa labaatan dhundhun oo balbaladii guriga ka horraysayna dherarkeedu wuxuu la ekaa guriga ballaadhkiisu oo labaatan dhundhun ahaa oo sanajooggeeduna wuxuu ahaa boqol iyo labaatan dhundhun oo wuxuu gudaha hoose kaga dahaadhay dahab saafiya oo gurigii weynaa wuxuu saqaf hoose uga dhigay qoryo beroosha oo uu dahab wanaagsan ku dahaadhay oo wuxuu ku xardhay geedo timireed iyo silsilado oo gurigiina wuxuu ku qurxiyey dhagaxyo qaaliya dahabkuna wuxuu ahaa dahabkii farwaayiin oo gurigiina iyo alwaaxdii saqafka haysay iyo fayaaradihiisii iyo derbiyadiisii iyo albaabadiisiiba wuxuu ku dahaadhay dahab oo derbiyadana karubiim buu ku xardhay oo wuxuu sameeyey gurigii ugu wada quduusnaa dherarkiisuna wuxuu la ekaa guriga ballaarkiisa oo labaatan dhudhun ahaa oo ballaarkiisuna wuxuu ahaa labaatan dhudhun oo isagana wuxuu ku dahaadhay dahab wanaagsan oo gaadhaya lix boqol oo talanti oo musmaarada miisaankooduna wuxuu ahaa konton shiqil oo dahaba oo qolalkii sarena wuxuu ku dahaadhay dahab oo guriga ugu wada quduusan gudihiisana wuxuu ku sameeyey laba karuub oo waxar dhan ah oo iyagana dahab baa lagu dahaadhay karuubiinta baalashooda dherarkooduna wuxuu ahaa labaatan dhudhun mid baalkiisu wuxuu ahaa shan dhudhun oo wuxuu gaadhi karay guriga derbigiisa oo kan kalena wuxuu ahaa shan dhudhun sidaas oo kale oo wuxuu gaadhi karay baalka karuubka oo kale oo karuubka kale baalkiisuna wuxuu ahaa shan dhudhun oo wuxuu gaadhi karay guriga derbigiisa kale oo baalka kalena sidaas oo kale wuxuu ahaa shan dhudhun oo wuxuu gaadhi karay baalka karuubka kale oo karuubiintaas baalashoodu way kala baxsanaayeen intii labaatan dhudhuna oo cagahooday ku taagnaayeen wejiyadooduna waxay u jeedeen guriga gudihiisa oo haddana wuxuu ilxidhka ka dhigay buluug iyo guduud iyo casaan oo maro wanaagsan laga sameeyey oo karubiim lagu daabacay oo weliba guriga hortiisana wuxuu ku sameeyey laba tir oo mid kasta dherarkiisu yahay shan iyo soddon dhudhun oo mid kastana taajkii saarnaa wuxuu ahaa shan dhudhun oo wuxuu kaloo sameeyey silsilado u eg kuwii guriga quduuska markaasuu saaray tiirarka dushoodii oo wuxuu kaloo sameeyey boqol rumaan oo silsiladihii buu ku dhejiyey markaasuu tiirarkii qotomiyey macbudka hortiisa mid dhanka midigta kii kalena dhanka bidixda oo kii dhanka midigta ahaa magiciisii wuxuu u bixiyey yaakiin kii dhanka bidixda ahaana wuxuu u bixiyey bocas